anigoo ku hadlaya magaca guddiga dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka federaalka ah iyo guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka waxaan maanta sharaf ii ah inaan halkan idinkugu soo gudbiyo shantii cutub ee dastuurka ku-meel gaarka ah oo hawsheenna ugu dambaysay haddii aan idinsoo idinsoo xusuusiyo waxaan noo harsanaa cutubka lixaad kan toddobaad kan sideedaad iyo kan sagaalaad waxaa asna noo harsanaa cutubka shan iyo tobnaad oo ugu dambeeya dastuurka haddii loo laysku daro toban cutubna horaa idinkugu soo gudbinay shan cusub cutubna maantaa laydiin soo gudbiyey cutubada markaan kasoo shaqa markaan aan kasoo shaqaynay waa cutubo wada masiiri ah oo ka shaqayntoodu xiliska saaridda iyo ka talintooda intuba ay dalka soomaaliya u tahay nolol ama geeri cutubada afarta ah ee hore waa lix waa cutubka lixaad cutubka toddobaad cutubka sideedaad iyo cutubka sagaalaad waxay quseeyaan saddexda awoodood ee ay dowladnimada soomaaliya ku dhisan tahay saddexaas awoodood waxay kala yihiin sharci dejinta fulinta iyo garsoorka waxaa si gaara in loo xuso oo hoosta looga xariiqo mudan awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo abuuray isqabqabsi maamul iyo issaamiwaha siyaasadeed lix iyo tobankii sannadood oo lasoo dhaafay haddii aan awoodahaas aan kala qeexnayn iyo isqabqabsigii ay sababeen aan in yar ka taarto cutubyadaas waxay khalkhal geliyeen xasiloonida afar dowladood oo kasoo oo na soo martay waxay khatar geliyeen jiritaanka iyo habsami u socodka maamulka dowladnimada dalka labadaas cutub waa toddobaad iyo sideedaad waxay sababeen in toddoba jeer ay iscasilaan madaxdii dalka qayb ka mid a in saddex ra-iisul wasaare lagala noqdo kalsoonida in saddex ra-iisul wasaare iscasilaan iyo in dalka loo magacaabo muddo lix iyo toban sannadood ah kow iyo toban ra-iisul wasaare afartaas awoodood tan madaxweynaha tan ra-iisul wasaaraha tan baarlamaanka iyo tan garsoorka annagoo tixgelinay culayska ay jiritaanka dowladnimada iyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka ku leeyihiin waxaan uga shaqaynay si ka duwan kuwii hore cutubka toddobaad iyo kan sideedaad waa isku darnay hal ayaan isugu geynay labada kalena kan lixaad iyo kan sagaalaad gooni gooni ayaan uga soo shaqaynay haddii aan wax yar idinkaga taabto sidaan afartaas cutub ugu dadaalnay inaan xal waara u helno hawshii dib u eegista waxaan iskugu geynay saddex xulasho si aan baarlamaanka madaxda dalka iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed u siino fursado ay ku kala codoortaan hababka caalamka ka jira ee madaxda lagu kala badbaadiyo hay-aduhuna hay-adaha isku dhacoodana lagu ilaaliyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha madaxweynaha waxaan soo jeedinay in laga dhigo madaxweyne sharafeed awood fulineed aan lahayn oo dalka ka odayeeya madaxda dalka madaxda dalkana hogaamiya hogaamiye sharafeed u noqda oo aan howlaha fulinta faragashanaynin madaxweynahaas waxaan soo waxaa soo dooranaya baarlamaanka waxaa la shaqaynaya ra-iisul wasaare xoog leh oo awood fulineed isaga looga awoodda fulineed isaga looga dambeeyo oo uusan madaxweynuhu marka horena soo magacaabin marka dambena ceyrin karin ra-iisul wasaaraha waxaa keenaya xisbiga dalka ugu xooga badan oo kuraasta ugu badan ugu tirada badan baarlamaanka ku leh wuxuu awood awoodda ku weyn karaa oo keliya baarlamaanka inuu kalsoonida kala laabto labo xulashada labaad waxaan ka dhignay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen uu baarlamaanku soo soo doortay laakiin awoodda fulinta iyo madax uu madaxweynuhu leeyahay habkaanu ma leh ra-iisul wasaare madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxaa la xisaabtamaya baarlamaanka oo kalsoonida kala laaban kara saddex madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen uu shacabku soo si si toosa usoo doortay oo ayagu dalka u taliya labadan ruux baarlamaanka xilka kama kama xayuubin karo bacdamaa uu shacab shacabku si toosa usoo doortay haddii aan dembiyo qaran oo waaweyn lagu helin laguna soo caddaynin intaas horta waxaan ku dhammaynay labada cutub oo cutubka cutubka maxay ahayd toddobaad iyo sideedaad oo ah madaxweynaha iyo iyo iyo maxay ahayd ra-iisul wasaaraha waxaan soo aadna baarlamaanka baarlamaanka federaalka isagana saddex xulashaan u keennay baarlamaanka waxaan ka dhignay mar mid hal qura ah oo aan aqal hoose iyo mid sare u qaybsanayn waa sidaynan hadda aan nahay oo kale in laga dhigo labo midka labaad waxaan ka dhignay mid aqal hoose iyo aqal sare ka kooban laakiin aqalka sare uusan xaq u lahayn sharci dejinta midka saddexaadna waxaan ka dhignay wuxuu noqonayaa waxa mid ka kooban wuxuu ka kooban yahay aqal sare iyo aqal hoose oo labaduba ay awood sharci dejin leeyihiin garsoorka dalka asagana waxaan ka samaynay saddex xulashaan ka samaynay garsoorka waxaan midka koowaad ka dhignay mid midaysan oo dalka oo dhan isku hal ah oo dowladda federaalka hoos imaanaya laba xulashada labaad waxaan ka dhignay midka labaad waxaan ka dhignay mid is mid isku dhafan oo maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuurka ay hoos imanayaan dowladda dhexe saddexda maxkamadood oo kale ah degmada gobolka iyo ractaankuna ay hoos imaanayaan dowlad goboleedyada saddex xulashada saddexaad waxaan ka dhignay mid mid isku dhafan mid is mid isdhinac socda oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu maxkamad maxkamado kala gaar ah leeyihiin laakiin isku magac ay wada yihiin maxkamadda sare dow- dowladda dhexena waa leedahay tan tan mataqan goboleedkana waa leedahay maxkamadda dastuurka labaduba waa leeyihiin maxkamadda muxuu ahaa ractaanka labadaba waa leeyihiin maxkamadda gobolka labaduba waa leeyihiin maxkamadda degmada labaduba waa leeyihiin laakiin maamulkaa kala qaybsan qaybna dowladda federaalkaa xukunta qawla- qaybna dowladda waxaa xukunta dowlad goboleedkaa xukunta afartii cutub oo hore lix toddoba sideed iyo sagaal waxaan iskugu geynay saddexdaas xulasho oo baarlamaanku xaq u yeelan doono inuu doorto tii la wanaagsanaata asagoo tixgelinaya talada dowlad goboleedyada iyo guud ahaan shacbiga soomaaliyeed kadib markii wacyigelin iyo wadatashi ballaaran la geliyo cutubka ugu dambeeya ee shan iyo tobnaad wuxuu quseeyaa habka loola falgalo dib u eegista iyo wax ka bedelidda dastuurka cutubkaas asaga ah wax sidaas ah kama aanan bedelin bacdamaa uusan dastuurka nuxur ahaan shaqo ugu lahayn waxaanse la yaabnay markii aan si qoto dheer u derisnay in qodobka boqol soddon iyo lixaad uu dhigayo inuu dastuurku dabargo-aayo oo uusan sii jiri doonin haddii uusan baarlamaanka sagaalaad oo annaga ah soo dhammaystirin dabadeedna ansixinin oo weliba aan abti dadweyne haddana lagu lagu soo ogolaanin waxaa la yaab leh in ciddii soo qortay arrintaas aysan tixgelinin in qayb dalka ka mid ah ay weli naga maqan tahay arrintaas waxay nala noqotay fajiciso maxaa yeelay dastuur sidiisaba waxaa afka qalaad lagu yidhaahdaa living document ayaa la yidhaahaa ama documenti nool oo loogu talagalay fac ka fac iyo qarniyaal inuu noolaado markaan aragnay qodobka boqol soddon iyo saddexa lixaad siduu u dhigan yahay siduu u dhigan yahay oo ah in dalku halis ugu jiro inuu dastuur la-aan noqdo aad ayaan u welwelnay oo waxaan ka cabsoonnay in baylaha uu dastuurku noqdo oo aan axdi qarameed dib ugu laabano shir albaab albaabadu u xiran yihiin oo ay qiiro wadaninimo ka muuqatay kadib waxaan go-aansanay in aan ku gaarnay inaan qodobka boqol soddon iyo lixaad wax ka bedel ku samayno oo aan dastuurka siino awood uu ku sii noo noolaado ugana gudubno baarlamaan uguna gudbino baarlamaanka soo socda iyo kuwa ka dambeeya labadaba ilaa ay ummadda soomaaliyeed soomaali ku abtirsata ay ka ka heshiiso waxaa baarlamaanka sharafta leh ogsoon yahay in si qodob dastuuri ah loo bedelo aan u baahannahay saddex meelood laba meelood codka xildhibaanada baarlamaanka mahadi ha ka gaarto xildhibaanada sharafta leh ee hortayda fadhiya dastuurkii waa aan badbaadinay waxaan isu keennay tiradii loo baahnaa mi- mid ka badan oo aan ku codaynay wax ka bedelka qobo- qodobkii boqol soddon iyo lix ee dastuurka oo khalkhalka nagu beeray aada iyo aada ayaa baarlamaanku u mahadsan yihiin waxaan sidoo kale baarlamaanka sharafta leh mahad iyo bogaadin uga celinaynaa wax ka bedelkii aan ku samayno qodobka lixdanaad ee dastuurka oo dal oo dalka ka badbaadiyey in firaaq uu ku yimi firaaq ku dhaco hay-adda baarlamaanka oo lafdhabar u ah jiritaanka dowladnimada soomaaliyeed waxaan ku guulaysanay ayadoo ay dad badan ka soo horjeedaan inaan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya u ogolaanin inuu baaba'o ayadoo aan mid bedelaya lasoo dooranay taasna baarlamaanka sharafta leh mahad weyn ayaan uga celinaynaa haddaan guddiga nahay runtii dastuurka aan sanad sanado dhowr ah kasoo shaqaynaynay waxaa la waxaa la culays ah amaba kasii muhiimsan wax ka bedelka qodobka boqol sandixaad iyo qodobka lixdamaad ee aan la ee aan la sameeyeen hadduusan baarlamaanka hortayda fadhiya mas-uuliyad qarameed iska saari lahayn waxaad labadaas qodob ku badbaadiseen jiritaanka qarannimada soomaaliyeed iyo dastuurkeeda waxaana idin waxaana idin xusi doonta taariikhda dalka oo aad baal dahab ah giddigin ka gasheen bacdamaa waktigu uu naga sii dhammaanayo oo aan hadda kadib geli doono xilli doorasho waxaan idinka codsanaynaa in intiina dib u soo laabata laaban doonto oo aan rajaynayo inay aada u bad u badnaato inay si fiican u inay si fiican u dhuuxaan nuxurka dokumentiga aan maanta idiin soo gudbinay oo lafdhabar oo lafdhabar u ah jiritaanka qaran soomaaliyeed oo mustaqbalka dhow asaagiis la jaanqaadi doona waxaan rabaa jawa- jawaab yar inaan ka jawaabo profesorka su-aashiisii aheyd af soomaaliga profesorow waa guddiyaan samaynay luqada af soomaaliga horta waxaan ka dhignay bershinka officialka waxaan ka dhignay midka soomaaliga bershinka ingiriiskana waxaan ka dhignay kii la tafsiiray kii soomaaliga ahay guddi ayaan raadinay soomaali ah oo aan ku siino mataqaanaa lacag ku bixino oo kasoo shaqeeyo oo dastuurka kulligiis gees gees intay ka maraan geeska kale ku taga oo soo af soomaali wanaagsan kusoo dhiga laba arrimood ayaa nagu dhacday mid horta waxa waaye fundingkii loogu talagalay qoladaas in la siiyey mana loo soo gudbinin tan labaadna waxa waaye oo taas ka sii daran in dastuurka laftirkiisa harag harag fara badan oo galay oo taariikhdii hore aan idinkaga soo sheekeeyey wakhtigu aada cariiri noogu noqday oo ay noqoto wixii inaan degdeg- degdeg ku dhammayno baarlamaankan annaga hadda aan aan aan ka tirsanahay anigu am adiguna ka tirsan tahay waxaa kusoo xigi doona mid midka soo socda oo annaguna dad badan naga joogi doonaan dad kaleoo qiimo badanna imaan doonaan ayagaan ku aamini doonaa gacantooda inay dastuur af soomaaliyaysan oo qurux badan oo shacbiga soomaaliyeed maanta lama jooga qarniyaal anfaca inay soo saaraan waa mahadsantihiin gilligii- giddigiin wabilaahi towfiiq